بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار haddii alla yidhaahdo halkan waxaan ka bilaabaynaa sharaxa risaalo lagu magacaabo waajibunaa naxwa maa amarana allahu bihi waajibka naga saaran wixii alla uuna amray maxaana looga baahan yahay annaga maxaana laga rabaa maxaana saaran si aan macnaha u fulino amarkii alleh waa risaalo marka runtii gaaban oo iska laba sabxa ah oo uu leeyahay sheekh maxamed cabdiwahaab raxmat ullahi caleyh allah u naxariistee laakiin tawciyo fiican ay ku jirto iyo maarata cilmi aada u qiimo badan yani wixii annagana lagu waajibiyey oo annaga macnaha nala faray maxaa nagaga waajiba marka kolley haddii ala yidhaahdo waxaan maaragtay ka faa'iideysan doonaa tacliiqaad uu saaray sheekh cabdirasaaq ibn cabdil xuseen albadr aan qaar ka doordooran doonaa haddii ala yidhaahdo waxaan baraarujinaynaa uu leeyahay shiikhu arrin ay wanaagsan tahay in la xasuusnaado oo ah in alleh uusan khalqigan u abuurin baatil ee xaq lagu abuuray ciyaar ciyaar looma abuurin alla taas waa ka hufan yahay ee khalqiga wuxuu ku abuuray xaq buu ku abuuray xaqna waa u abuuray khalaqa asamaawaati walarda bilxaqi alla u yiri samaawaadkii ardadiiba wuxuu abuuray wuxuu abuuray samaawaadkii ardadiiba alla wuxuu abuuray isagoo ku dheehan xaq tacaala ama yushriku wuxuu alla ka maaragtay sareeyaa wax ay cibaadadiis la wadaajinayaan alla wuxuu yihi wamaa khalaqna asamaaa walarda wamaa baynahuma baatila samada iyo dhulka ma aanan abuurin iyo waxa u dhexeeyaba baatilku ma aanan abuurin dalika danu aladiina kafaruu in baatil lagu abuuray waa malaha kuwa gaalada ah ayagaa saas malaynaya ictiqaadkaas baatilka yay ictiqaadsan yihiin fawaylu liladiina kafaruu min annaar waxaa usugnaaday halaag baa usugnaaday kuwii gaalada ahaa oo naarta xaggeeda uga sugnaaday naar bay gelayaan waa macnuhu marka alla addoomadiisa yuu ammaanay kuwiisa macnaha kuwa mutaqiinta ah oo alla ka cabsada ee caqliga leh wuxuuna noo sheegay alleh in acmaasha waaweyne ay sameeyaan ay ka mid tahay inay ku fekeraan samaawaadkii iyo dhulkii sida loo abuuray oo iimaan suganna ay u leeyihiin inaan baatil lagu abuurin ina fi khalqi samaawaati waalardi waاkhtilaafi illeyli waاnnahaari la aayaatin liuli albaab samaawaadka iyo dhulka abuuritaankooda iyo wakhtilaafi illeyli waاnnahaari isdhaaf dhaafidda habeenkii iyo maalinkii oo maaragtay marna habeenku badanaayo marna maalinku uu badanaayo la aayaatin aayado yaa ku sugan iyo daliilo iyo xujooyin cadcad yaa waxay ugu sugan yihiin liulil albaabi kuwa caqliga ilaahay uu siiyey kuwaas tilmaantoodu marka maxay tahay aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman qucuuda waa kuwa macnaha aladiina yadkuruuna allaha waa kuwa macnaha alla xusa qiyaaman qucuuda iyagoo taagan iyagoo fadhiyaba wacalaa junuubihim iyo dhinac dhinacba wayatafakaruuna waxayna ku fekeraan fii khalqi samaawaati walardi samaawaadkii dhulkii maaragtay abuuritaankii alla uu abuuray ku fekeraan iyagoo leh rabbanaa maa khalaqta hada baatila rabbigeenu ma aadan abuurin kan ma aadan abuurin waa samaawaadkii ardadiiye baatilkuma aadan abuurin ee xikmooyin waaweyn baad ku abuurtay oo ay ka mid tahay inay dadkii maaragtay noloshoodii ay ku qaataan adduunyadan oo ay maaragtay sabab u noqoto inay ku noolaadaan iyo daliil maaragtay ku tusiya daliil iyo daliil macnaha ayaga tusiya adiga aqoontaada kuna maaragtay tirtirsiiya inay ku adeecaan si ay macnaha aakhiro u badbaadaan iyo sidoo kale in dadkii maaragtay wax xun sameeyey lagu abaalmariyo wix xumaayo ay sameeyeen kuwii wanaagga sameeyana janno loogu bedelo subxaanaka ilaah waa ka hufan tahay inaad baatil ku abuurto cirkii iyo dhulkii faqina cadaaba annaar taasay ku tawasuleen marka ee waxaad naga badbaadaysaa allow naarta cadaabkeeda naga badbaadi marka yani caqiidada ahluliimaanka waxaa ka mid ah in alla uusan khalqigan abuurin baatil uusan ku abuurin caqiidadaas ictiqaadsan yihiinna raad waxay ku leedahay oo saameyn waxay ku leedahay waxa ay sameynayaan iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo cibaadadooda marka naftooda way maaragtay kor uga qaadaan ciyaar ciyaar iyo lahwi iyo oo kasoo horjeeda maqsuudkii ayaga loo abuuray marka kufaarta caqiidadooda waxay tahay in makhluuqaadkan loo abuuray baatil caqiidadaas ay ictiqaadsan yihiin gaaladuna raad waxay ku leedahay oo saameyn ku leedahay wax ay sameynayeen iyo akhlaaqdooda iyo cibaadaadkooda oo lahwigii iyay aada iyo aada u dhex galeen oo udhex dabaasheen cayaartaasay afar labaatanka saac ku jiraan markaasaa noloshoodii waxay u ekaatay noloshii xoolaha oo kale bal waaba ka xuntaaba sida alla uu noo sheegay qofka muminka ee rumaysan in khalqiga alle aan lagu abuurin si baatil ah oo aan la ahaysin iyadoo maarata ciyaar ciyaar ah iimaankiisaasu wuxuu ka dhigayaa qofkaas qof dadaala oo maaragtay u firfircoonaada wixii loo abuuray sidii uu xaqiijin lahaa qofkii ictiqaadsan in makhluuqaadkan lagu abuuro baatilna oo malaha noocaasoo kala malaynaaya caqiidadaasu waxay ku ridaysaa halaagkii ugu weynaa adduunya iyo aakhiraba marka sidaa darteed waxaa macnaha ay noqotay ama tawasul weyn yaa wuxuu noqday in alla maarata la weydiisto in naarta uu kaa badbaadiyo maxaa lagu tawasulay waxaa lagu tawasulay iimaankii la rumaysnaa in alla uusan abuurin khalqigan baatil ku abuurin ee uu xaq ku abuuray xaqna u abuuray taas marka qofka muminka waxay ku dhalinaysaa inuu camal wanaagsan sameeyo oo daacaadka uu ku dadaalo oo alla uu u dhowaado kuwii marka maleeyey in baatil lagu abuurana alla maarata wuxuu ugu goodiyey naarti inay yowmal qiyaama naar geli doonaan ugu goodiyey way jahanamo geli doonaan ku waari doonaan marka markay naarta galaanna alla wuxuu dhihi doonaa afaxasibtum annamaa khalaqnaa khalaqnaakum cabasa ma waxaad umalaysay u malayseen adinku inaan idiin abuurnay markii laydin abuuraayo ciyaar ciyaar wa annakum ilaynaa laa turjacuuna oo aada annaga noo soo noqonaynina oo xisaab aada u soo noqonaynina fatacaala allahu lmeliku lxaqu waxaa sarreeya allihii boqorka ahaa ee xaqa ahaa laa ilaaha illaa hu ku xaq lagu caabudo ma jiro oon allah ahayn rablcarshi lkariimi carshigii sharafta badnaa saaxiibkiis ahaa marka waxaa la leeyahy waxaad u malayseen inaan ciyaaryaar idin abuurnay oo xikmad la-aan laydin abuuray oo maaragtay aan waxba laydinka rabin adinka ama anaguba abuurka aan idin abuurnay aanan wax xikmada kalahayn ma saasaad umalayseen marka malihiinu waa khaldan yahay saaad rabbigii saas umalayseen inuu khalqiga abuuraayo ciyaar ciyaar iyo xikmad la-aan uu ku abuuraayo culamada qaarkoodna aayaddan markay fasiraayeen waxay yidhaahdeen waxaad umalayseen inaan idin abuurnay cabath dartiis inaad iska ciyaartaan inaan idin abuurnay miyaad umalayseen ilahay marka waa ka hufan yahay taas allihii boqorka ahaa ee xaqa ahaa aayad kalena alla wuxuu yihi ayaxsabu linsaanu an yutraka suda qofkii ma wuxuu u maleeyaa in laga tegaayo isagoo iska daysan oo aan wax la farayn waxna laga reebay waxaa kaloo lagu fasiray ma wuxuu u maleeyaa in la iska dhaafaayo oo aan la soo bixinayn ibnu kathiir wuxuu leeyahay sida daahirka waxay tahay in aayaddu labada xaaladoodba ay kulansanayso marka qofkii adduunkan looga tegi maayo asagoo iska daysanoon wax la farayn waxna laga reebaynin qabrigiina looga tegi maayo isagoo sudan ah oo aan la soo bixinaynin ee adduunyada markuu joogana waxbaa la faraa waxna waa laga reebaa aakhirana waa la soo bixin doonaa si loo xisaabiyo oo qofkii wanaagsanaana wanaaggii lagu abaalmariyo qofkii xumaanna xumaantii lagu abaalmariyo alla agtiisana dadkii u wanaagsanaayo dadka xuxuno kuma sinna am najcalu aladiina aamanuu wacamilu saalixaati kalmufsidiina fi lardi ya allow yiri waxaan ka dhigaynaa kuwa muminiinta ah camalka wanaagsanna sameeyey sida kuwa dhulka fasaadka ka dhex shaqayn jira oo fasaad ku ku dhex samayn jira dhulka am najcalu lmuttaqiina kalfujaari mase muttaqiinti baan waxaan ka dhigaynaa sidii fujaarti oo kale taasi wax jiraaya ma ahan ee alla waa ka hufan yahay taas marka mar walba waa in maskaxdeena ay taa ku jirtaa in maaragtay nala xisaabin doono annaga oon ciyaar ciyaar naloo abuurin oo naloo abuurin in allah caabudno oon cibaadadiisii ka dhabayno si uusan waktigu dadka uga lumin maalaa yacni iyo ciyaar ciyaar cumar bin cabdilcaziiz baa waxaa la yihi khudbada ugu dambeysay uu khudbeeyo waxay ahayd alluu maaragtay ku mahadiyey oo u ammaanay kadibna wuxuu yihi fainakum lam tukhlaquu cabasa idinka ciyaar laydin ma abuurin walan tutrakuu suda mana laydin dhaafaayo idinkoo iska daysan oo aan laydin xisaabi doonin wa ina lakum macaadan soo noqoshaad leedihiin yanzil llahu fiihi lilxukmi baynakum alla uu soo degaayo si uu idin kala xukmiyo oo idin kala saaro alfasl baynakum fakhaaba wakhasira waxaa khasaaray oo hoogay man kharaja min raxmat illahi qofkii naxariis alla ka baxa wa xurima jannatan jannana loo diido waaya arduha asamaawaati walard banaanmanaha ballarkeedu uu yahay dheerarka iyo dhulka si u ballaaran yihiin oo kale iyo ballarkeedu gaarsiisan yahay jannadaas alam taclamu waad ogaanin uu leeyahay waad ogeynina annahu laa ya'manu gadan berri inaanu nabadgelyo dareemi doonin ilaa man xadira hada alyawma wakhaafahu yowma qiyaamahaas qofkii ka cabsada moogiyo iska ilaaliya hadda wa baaca naafidan bibaaqin wixii baaba-ayo adduunyaahna ku iibiya wixii baaqi noqonayo aakhiradi ah oo aakhiradii soo qaata huwa qaliilan bikaiirin wax yar ku iibiya adduunyadii ah bikaiirin oo jannadii soo qaata wa khawfan cabsidii buu wuxuu ku iibinayaa biamaanin inuu aamin noqdo aakhiro alaa tarawna warmuwaad u jeedinin adinku annakum min aslaabi ilhaalikiina dad dhintay inaad dhabarkood aad hadda macnaha kasoo kasoo baxdeen oo macnaha dadkii idin dhalay ay dhinteen wasayakuunu min bacdikum albaaquun adinkana dad idinka dambayn doona marka waa dhimanaysaan waay macnuhu xataa turadduuna ilaa khayr ilwaarihiina ilaa marka leenkaga soo celiyo allihii maarata ugu khayrka badnaa kuwa wax dhaxla macnaha aakhir laydin soo celisho uma inakum idinku fii kulli yowmin maalin kasta tushayicuuna kaadiya qofka la haaya yaad maaragtay yaad macnaha qabriga usii wadaan iyo waraaixan ila allahi caza wajal iyo qof maaragtay caraabaya oo alla u socda qad qadaa naxbahu ajashiisii dhammaystay wanqadaa ajalu ajalkiisi u dhammaaday xataa tugayibuuhu ilaa aad ka dhex gelisaan fii sadcin min alardi meel jeexan oo dhulkii ka mid a fii batni sadcin gayri mumahadin walaa muwasad aan macnaha la diyaarin oo aan la goglin oo aan barkin lahayn godkii macnaha qabrigii baa qofkii gelinaysaan qad faaraqa alaxbaaba dadkii uu jeclaa waa uu ka tegey wa baashara turaaba wuxuu dhinaca dhigay ama dhinaciisa la dhigay caradi asaga caradi wax maaratay kalama xigaan wawaajahan xisaaba xisaabtii buuna maaragtay uu diyaar u noqday oo ka horeysa murtahanun bicamalihi camalkiisuu marka u xabisan yahay iyo wuxuu samayn jiray haniyun camaa taraka wuxuu kasoo tegay sidsay doonaanba ha u badnaadaane hadda uma baahna faqiirun ilaa maa qadama wixii uu hore ula baxay oo uu camal la yimid ama xoolo la baxay yuu maanta aada ugu baahan yahay waa markuu qabriga ku jiro faataquu llaha alla ka cabsada cibaad allah addoomadii allow qabla inqidaai mawaathiiqihi yani intaan maaragtay aanay mawaathiiqdii alla aanay dhammaanin wa nusuuli lmowti bikum geeridan aysan kusoo degin uma jacala طarafa ridaahi calaa wajhihi markaasuu marada maaragtay darafkeeda iyo geeskeeda uu wejiga saaray fabakaa waa uu ooyey wa abkaa man xawlahu dadkii ag fadhiyana waa ka oysiiyey waa hadduu cumar cabdilcasiis yahay khudbadaas qiimaha badan buu jeediyey marka qofka muslimka hadduu arrinkaas ogaado oo maskaxdiisa ay soo gasho oo u yaqiinsado inaan loo abuurin baatil alla uu abuuray inuu wax faro waxna ka reebo maxaa qofka marka waajib ku ah oo laga rabaa inuu ka yeelo wixii la faray iyo wixii laga reebayba risaaladan marka arrinkaasi ku saabsantay marka afar afar arrimood baa looga baahan yahay wixii maaratay qofka macnaha waxa ka saaran amarkii alla iyo nahyigiisa waxa ka saaran waa toddoba arrimood oo shiikhu uu caddeeyey wuxuu leeyahay idaa amara allahu alcabda biamrin waa matnigi marka kama haddii alla addoonka uu wax faro wajaba caleyhi fihi sabcu maraatiba toddoba waxyaabood baa maaragtay looga baahan yahay aluulaa tan hore waa alcilmu bihi wuxuu inuu cilmi u yeesho althaaniyatu talabaadna muxabatuhu waa inuu jeclaado althaalitatu ta saddexaadna alcasmu cala alficli inuu go-aansado waayo inuu waxaan samaynaayo oo casiimo laga helo iyo go-aan rasmi ah alraabicatu tan afraadna alcamalu waa wixi waa inuu sameeya camalkii banaanka usoo baxo alkhaamisatu ta shanaadna martabada shanaadna waa maxay kownuhu yaqacu camalkaasi waa inuu ku dhaco cala almashruuci sidii sharciga waafaqsanayd khaalisatan khaalisan haddana ah macnaha uu ilaahay dartiis ula jeedo sawaaban haddana sharcigu waafaqsan iyo sunnadii assaadisatu martabada maaratay lixaad waxay tahay altaxdiiru min ficli maa yuxbituhu in laga digo in la sameeyo camalkii aad samaysay adigu wax buriye inaad samayso ile haddaad camalkii wax buriye aada samaysay dee waxba ma aada samayn alsaabicatu martabada toddobaadna waxay tahay althabaatu calayhi in wixii aada ku sugnaato adiga amarkii nahyigii inaad ku sugnaato aadan dhinacna uga bixin marka waa uu sii caddeeyey marka toddobadaas arrin uu ka hadlay waa uu sii caddeeyey darajada koowaad waa maxay waa wix in cilmi loo yeesho wuxuu ku leeyahay idaa caraf insaanu qofku haddii uu garto an allaha amara bitawxiidi in allah dadka uu tawxiid faray inay keli yeelaan isaga oo cibaadada ku keli yeelaan oo ictiqaadiyaan inuu cibaadada keligiis mudan yahay go-aansadaana inta ay nool yihiin in allah kaliya caabudaan oo aysa duulal kala caabudin hadday taa maaragta ogaadaan inuu alla amray wanaha can ishirki allana uu shirkigii dadki ka reebay in cibaadadiisa wax kale lala wadaajiyo sidoo kalena macnaha ay iltizaamaan intay nool yihiin inaanay shirki la imaanin oo cibaadad cibaado aanay siinin duulal aan allah ahayn ictiqaadiyaanna waa cibaado mudan inaysan jirin oo macnaha shirkigaas ay macnaha baatilnimadiisa rumeeyaan qofki marka hadduu sidaa garto tawxiidkii inuu alla faray shirkigiina uu ka reebay aw carafa ama uu garto ana allaha axalla albeyca wa xarama aribaa in alla beyca uu xalaal ka dhigay wax bannaan uu ka dhigay ribadin uu ka dhigay wax xaaraan ah oo dembi weyn ah aw carafa ama qofku uu garto ana allaha xarama akla maalliyatiimi alla inuu xarimay oo xaaraan ka dhigay in qofkii agoonka ahaa xoolihiis la cuno wa axalla liwaliyihi qofkii xoolaha maamulayey ee weliga u ahaa kii agoonka ahaana in loo baneeyey an yaakula inuu xoolaha wax ka cuno bilmacruufi si macruufa uu wax uga cuno in kaana faqiiran hadduusa waxba haysanin isagu ninkaas weliga ah wajaba caleyhi marka hadduu qofku intaasoo dhan og yahay waxaa waajib ku ah an yaclama alma'muura bihi wixii la faray inuu cilmi uu yeesho yaa loo baahan yahay wayas'ala canhu haddana uu weydiiyo oo uu yidha war waxaan xukunkooda wuxuu yahay uusan wax walba iska dhex gelin oo iska dhex dabaalanin ee markuu musiibo maaragtay qaso kadib aanu dhihin waxaasan ku dhacay waxaasan ku dhacay taasi wax munaasaba maaha intaada waxa samaynba cilmigeedii raadi oo wixii in la ogolyahay in kale iska ogow marka waxaa looga baahan yahay wixii la faray inuu ogaado haddana uu weydiiyo culimmadii ilaa an yacrifahu ilaa uu ka garto wayaclama almanhiya haddana wixii la iska reebana sidoo kale inuu cilmi u yeesho wayaclama almanhiya canhu wixii la iska reebayna inuu cilmi u yeesho yaa ku waajiba wayas'ala canhu uuna macnaha culimmadii weydiiyo wixii laga reebay ilaa an yacrifahu ilaa uu ka garto wactabir dalika taasna marka uga qiyaas qaado uga cibro qaado bilmasalati alula masaladii koowaad wahiy waxay tahay waa masalatu tawxiidi washirki waa mas'aladii ku saabsanayd in alla cibaadada lagu keli yeelo shirkigana la yska ilaaliyo akharu nnaasi calima ana tawxiida xaqun dadka badankoodu way og yihiin wayna garanayaan in tawxiidku uu xaq yahay in allah cibaadada lagu keli yeelo lagu lagugu diidi maa taas washirka bail shirki inuu bail yahana waa ay og yihiin walaakin acrada canhu walam yas'al waa u ka jeestay kuma dadaalin barashadii iyo fahamkii kuma dadaalin culimadina waxma weydiin oo tawxiidkii shirkigi inuu bartaba iskama xil saarinba wacarab haddana qofkii wuxuu bartay ana allaha xaram oo u ogaaday ana allaha xarama ribaa alla inuu ribadii xaaraan ka dhigay wa baaca washtaraa walama yasal haddana isagoo og in ribada ay xaaraan tahay baran maayo ribo wax la yidhaahdo ee beeciye iyo macnaha wax iibintii wax soo iibsigii wax gadidii iyo wixii oo dhan iyo tijaaradii wuxuu iska dhex galaa walam yas'al asagoo waxba weydiinin oo aan ka dhowrsanaynin ama iska ilaalinaynin ribadii ileen culamada salafku waxay dhihi jireen man laa yadri maa yattaqi kayfa yattaqi qofkii aan garanaynin wuxuu iska ilaalinaayo muxuu marka su suu isu ilaaliyaa taqwo laga heli maayo muxuu is ilaalinayaba illa wux ma yaqaane wacarab haddana waa kanaha qofku wuxuu gartay haddana oo uu ogaaday taxriima akli maalilyatiimi inay xaaraan tahay agoonka xoolihiisa in la cuno wa jawaaz alakli bilmacruufi si macruufa in wax looga cunana xoolihii maaragtay waa inay bannaantahan waa uu ogaaday wayatawallaa maallalyatiimi haddana xoolihii agoonka buu maamulayaa walam yas'al waxna weydiin maayo maxaa lee ogolaya maxaase lee ogolayn ma laha marka taasi matnigii bay ahayd marka waxa ugu horeeya ay waajibka nagu tahay inaan ku qaabilno wixii allana faray waa inaan garanaa oo aan baranaa wixii nala faray waajibka ugu horreeya waa kaas kaasaa lagu bilaabaya alla wuxuu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allahu wastakfir lidanbik waxaad ogaataa ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye dembigaadana dembi dhaaf u weydiiso marka alla wuxuu ku bilaabay cilmigii buu ku bilaabay intii macnaha aan la gaarin hadal iyo camal lagu camal falo qofkii marka aan baranin wixii la faray oo aan baranin sidoo kale wixii laga reebay see buu marka wixii la farayna u samaynayaa ugana tegayaa wixii laga reebay waa sidii la yidhi faaqidu shayi laa yuctiih qofku waxaanu haynin miyuu bixin karaa maya oo haddana la yidhi kayfa yattaqi man laa yadri maa yattaqi isagoo macnaha isu ilaalin karaa qof aaban garanaynin wuxuu iska ilaalin lahaa warkaas waxaa ku hadlaa la yidhi wadaad la yidhahdo bakr bni khunays oo ibnucayma xuliyada xiliyada ku sheegay kitaabka xiliya la yidhahdo sidaa darteed waajibka ugu horeeya ee naga saaran wixii nala faray waxay tahay inaan baranno sidaa darteed aayado fara badan baa yimid iyo axaadiis fara badan oo laga wariyey axaadiistaas laga wariyey rasuulka sal alla ly slama oo dadka ku tirtirsiinaysa cilmi inay wax bartaan oo jeclaysiinaysa fadliga cilmigana u sheegaysa iyo faa-idada uu leeyahay iyo maaragtay raadka fiican qof ku reebaayo wuxuu yihi rasuulku sal ll ly slam man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu bihi طariiqan ila ljana man salaka طariiqan qofkii طariiqaada yaltamisu fiihi cilman uu cilmi ku raadinaayo sahla allahu lahu bihi طariiqan ila اljanna alla wuxuu u sahlaa kaas sababtiis wuxuu u sahlaa طariiquu jannada ku galo xadiidka muslim baa wariyey rasuulku wuxuu kaloo yihi sal اlla alay slam man yuriid illahu bihi khayra yufaqihu fi ddiini qofka alla u khayr la doono diinka ayuu fahamsiiyaa xadiidka bukhaari muslim baa wariyey oo mucaawiye ka wariyey rasuulkeennana waxaa ka ansaxay sal l slam inuu dhihi jiray maalin walba markuu salaada subax dukado allahuma innii as'aluka cilman naafica alla waxaan ku weydiisanayaa cilmi wax tara wa risqan tayiba iyo risqi wanaagsan wa camalan mutaqabala iyo camal la aqbalo yaan ku weydiisanayaa allow xadiidka ibn maaja wariyey sheekh albaanina waa saxiix buu yiri marka maalin walba allo weydiiso inuu wax ku baro alla wuxuu rasuulkiisa ku yidhi sala alla alay slama waqul rabbi sidnii cilma waxaad tidhaahdaa rabbiyow ii kordhi cilmi ii siyaadi aayaddii ugu horreysay rasuulka sal l slm kusoo degtana waxay ahayd iqra' wax akri marka wax akrin baa la isfaraayaa iyo in wax la barto marka cilmigii naafica ahaa yuu qofka alla weydiisanayaa wuxuuna waxayna taasi ka horeysaa risqigii ayiba ayibka ah ee wanaagsanaa oo la weydiisanayay macnaa ducadii markii aan ku noqono allahuma ini asaluka cilman naafican wa risqan ayiban wa camala mutaqabala cilmigii aa ka horeeya risqigii iyo xataa camalkii saalixa ahaa iyo camalkii la aqbalaya sababto cilmiga naaficahu waa midka qofku uu ku kala garanayo risqiga kiisa wanaagsan iyo kiisa xun waa cilmigu waa midka uu ku kala garanaayo oo u kala soocaayo camalkii wanaagsanaa iyo camalkaan wanaagsanayn qofkii marka cilmi naafic aan haysanin see xaqa iyo baatilka u kala soocaa wixii wanaagsanaa wixi xumaa see u kala soocaaya alla wuxuu yihi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay siman yihiin kuwa maaragta wax garanaaya iyo kuwa aan wax garanaynin miyay siman yihiin maya ma sinna waay afaman yaclamu qof og anamaa unzila ilayka min rabbika alxaqu wixii adiga xagga alla lagaaga soo dejinaya xaq yihiin midka og kaman huwa acmaa mid in dhoolaa miyuu lamid yahay oan ogeyn taas cilmigu marku waa nuur qofka cilmiga leh cilmigu wuxuu u yahay nuur buu u yahay qofka jidka qaadaaya jidkii wuu u iftiimiyaa marka dariiqa uu maraayo marka hadduu cilmi ku sugan yahay oo basiiro uu ku sugan yahay yani tallaabooyinkiisoo dhan waxay noqdaan kuwa sax ah laakiin qofkii wax samaynaayo oo dadaalaya laakiin cilmi aan ku soconin oo hanuun aan ku taagnayn kaasi macnaha waxaa waaye waa uu ka duwan yahay kii hore marka kuwa noocaas oo kale ah ee maaragtay jahli ku camal falaaya oo dadaal iyo wakti badan bixinaaya iyagoo jaahiliina wuxuu ka yiri cumar bin cabdilcasiis man cabad allaha bigayri cilmin kaana maa yufsidu akhara mima yuslix qofkii alle ku caabudo cilmi la-aan waxa uu hallaynaayo ama uu kharibaayo ama ka xumaanaya yaa ka badan waxa uu hagaajinaayo hadalkaas waxaan maynaa isagoo kalena waa laga wariyey xasan albasri oo wuxuu dadka ku tirtirsiinayaa inay wax bartaan qofkii marka alle ku caabudo jahli hadhow waxaa dhacaysa inuu muslimkii seef u qaato hadduu gaalnimo ku xukumo jaahilnimo darteed marka bidco dhima ag bidco dhami xagee ka timid baatil o dhan waxuu ka yimid wuxuu ka yimid in diinka alla jaahil laga noqday oo alla la caabudo iyadoon cilmi la lahayn oo basiiro la lahayn marka cilmigu waa asaas aada u weyn waana wax ay daruuri tahay qof walba inuu macnaha uu ku dadaalo sidaasaa maaragtay ay culimmadu waxay dadka ku booriyaan in dadku ay cilmi yeeshaan oo maalin walba qofku uu cilmi siyaadsado oysan qoraxu kuu dhicin maalin adoon wax kororsan marka maalin walbaad u baahanta inaad cilmi kororsato ile maalin kastuu alla tuugi jira rasulka sal sl alla wax weydiisan jira wuxuu dhihi jira rasuulku sal sl alla wax weydiisan jira wuxuu dhihi jira allahuma ini asaluka cilman naafica waa xadiidkan soo marna alla waxaan ku weydiisanayaa cilmi naafic aan ku weydiisanayaa marka waa in adigu aad ku darsato qorshahaada maalinlaha ah inaad cilmi raadiso oo aada wax barato marka cilmi barashadiina zamankan hadda aan joogno wayba sahlanaataba adoo gaarigaa i saaran yaad maarata wacdi dhegeysan kartaa oo muxaadaro faa'idala aad dhegeysan kartaa oo fataawadii culimada aad dhegeysan kartaa oo tafsiirkii qur-aanka aad dhegeysan kartaa oo sharxii axaadiista rasulka sal sl ad dhegeysan kartaa marka waxaad dhici karta qofku markuu weliba gaari maaragtay isticmaalkiisa uu badan yahay inuu kitaabo badan uu maaragtay dhowr sano uu ku dhameeyo oo u dhegeysto laakiin dad baa nasiib daro afla ku jira oo wixii loo abuuraba aan dareensanayn yaa afartantanka saac markay maarata ama meelaha fadhiyaan ama ay gaaridooda ku jiraan muusig iyo balaayo iyo wax aan munaasab ahayn dhagaysta waa nasiib dara taasi marka waxa ugu horeysaa ee nalaga rabo oo aan ku qaabilayno wixii nalagu waajibiyey waa inaan maaragtay baranno oo awaamirtiina aan fahamno nawaahidiina aan garanno sidoo kale alla wuxuu na faray tawxiidkii tawxiidkii baan baranaynaa waana wix ugu weynaay ee nala faray salaadii baa alla na faray arkaanta islaamka arkaanta islaamka salaaddu ayadaa ugu weyn marka tawxiidka laga soo tago kadib salaaddii baan baranaynaa shuruuddeedii baan baranaynaa arkaanteediibu lama huraanka ahayd baan baranaynaa iyo waajibaadkeedi rasuulka sal l slm wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u dukada sidaad aragteen anoo u dukanaaya saad rabtaan haisaga dukanina xadiiska bukhaari baa wariyey maalik bn xuweyris baa laga wariyey marka qofku sidoo u dukan karaa salaadii rasuulka sal alla alay slam mid u eg haddaanu wax baranin sidoo kale soonka iyo zakada iyo tacaadku dhan waa noocaas marka sidaa darteed baa wadaadka matniga iskale wuxuu yihi wactabiri dalika bilmasalati اlأulى wahiya maslaة الtawxiidi wالshirk akharu الnaasi calima ana الtawxiida xaqu washirka baطilu walakin acrada canhu walam yasأl wuxuu ku yihi waxaad ka qiyaas qaadataa adigu waxaad ka cibro qaadataa masaladii koowaad oo ah tawxiidkii shirkiga dadka badankood way garanayaan tawxiidku inuu xaq yahay shirkiguna baطil uu yahay laakiin haddana way ka jeesteen oo cilmigii ma baarbaarin mana aysan garan tawxiidki ma baran waxna ma weydiin culimaduna waxma weydiin haddaa tira bal tawxiidka ka waran qofka waxaa dhexn ku yara tawxiidku waa fiican yahay haddii la yara shirkiga ka waran shirkigu waa xun yahay laakiinse tawxiidkiina baran maayo shirkigiina baran maayo markaasaa waxaa dhici karta in macnaha wax tawxiidka kasoo horjeedana uu sameeyo sidoo kale uu sameeyo shirki wax maaragtay ku ridaaya tawxiidkii marka dadki weydiin maayo culimadu weydiin maayo mana baranaayo fiqi u yeelan maayo shirkigana baran maayo markaas waxaa dhici karta inuu shirki ku dhaco sababtoo ah waa iska camal falaa uun waxna weydiin maayo culimadu meeshan uu wadaadku yihi wacarafa ana allaha xarama aribaa wa baaca washtara walama yasalna qaarkood haddii naftiisu xataa istiraahdo bal weydii oo u arko wax faa-iido badan uu ka helaayo uu isleeyahay boqolaal kun oo maaragtay dollaraad ka helaysaa maba waxba u weydiinayaba wuxuu leeyahay waxaa dhici karta waa xaaraan in la yidhaahdo magarata marka meeshaas waxbaa igu dhaafaya uu leeyahay wax weydiin maa marka waxbuu marka beec iyo shirayuu ku mashquula ma rabyo marka inuu waxaana usoo baxdo inay xaaraan yihiin oo tijaaradaas iyo ganacsigaas uu ka xumaado markaas waxweydiinta wuxuu uga gambanaaba waaba saas dad badan marka maba ku fekeraya inay wax weydiiyaan haddii aad tiraa waraa wax weydiiyo ya waxaan inay xalaal yihiin in kale iska hubi maya waxba weydiin maayo shiku marka meesha uu leeyay waa carafa taxriima akli maal yatiimi wa jawaaza alakli bilmacruufi wayatawala maal yatiimi walam yasal waa ka yani ninkii macnaha yatiimka ahaa ama ilmihii agoonta ahayd yuu xoolahoodii maamulayaa waxna weydiin maayo maxaa ii banaan maxaanse ii banaanayn dhihi maayo fuqahadu waxay yidhaahdeen waxaa loo ogol yahay laba tiya yani ijaarkii uu maaragtay isagoo kale uu ku shaqayn jiray oo kale ama baahidiisu intay tahay labadooda tiyar buu marka uu xoolaha ku isticmaalaya marka waa is ilaalin bay arrinta ubaahan tahay fiqi bay ubaahan tahay qaarkood waxay yihahdeen marka haddii uu helo nin wax haysta uu noqdo ma soo celinaa wuxuu yatiimka ka cunay way isku khilaafeen taas bilahi towfiiq